annaga maanta waxaan halkaan u joognaa oo u taaganahay in koonfur galbeed isbeddel aan ka sameeyo waxaan idiin sheegayaa weliba xildhibaanada kale ee beedhabo naga maqan waa isku xiranna annaga waxaan rabaa ninka odayga ah inuu nala garto si walaalnimaa oo sharafla inuu meeshaas kursi isaga baneeyo isaga dabo hadduu diido mooshinka gacantaan ku hayna qodobka konton iyo koowaad faqradiisa lixaad xilwaaydu madaxweynaha dhowr jeer wuxuu ku doqdoqsaday inuu yidhaahdo ani waxay soo dooratay erba hadday ku soo dooratay qodobka dastuurigana waa ku baxsan xogaanka koonfur galbeed waxaan idin xaqiijinayaa xogaanka kaligiisa kaliyaha ah mar walbana aysan dooran doonin xildhibaanada koonfur galbeed qof asaga ka yiido madaxweynaha xafiiskiis wuxuu noqday diyaarad dusheeda wuu dhaxay wuu yimid wuu dhaxay wuu yimid bay ku dhammaatay annaga ma joogno marna ma arkin soo isbuuc ama muddo toddobaad ee uu joogo magaalada baydhabo xildhibaan cabdifatax maxamed ibraahim geesi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ku hadlayay afka xildhibaanada labada aqal ee koonfur galbeed laga soo doortay ayaa sheegay in shariif xasan sheekh aadan oo ku soo kordhiyey keliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ceeb balse wax intaas dhaafsiisan uusan qaban
uma harin koonfur galbeed wax aan ceeb ahayn oo odaygii xasan ahaa ugu hadhi oon aniga ogahay male inta muslimahoo madax madow iyo madax cadlaho wax garatan sidaasay aaminsan yihiin qolobay saddex sanaa lagu sugaayey dadkan waa hor taagnay maalintii meeshaas aan kuu dhiibnay oo ku fariisinay gurigii aan ku fariisinay ma soo dhaafin dowladnimadii baydhabo ma arkin dowladnimadii xataa saldhigga degmada baydhabo ma aadan keenin xasanow marka meeshaas uma jiri karta dowladnimada waxay u baahan tahay inay soo socoto oo idibtaan gobolka banaadir un joogna la keeno oo dhinacaas idibta kale jubbaland la geeyo oo dhankaas kale hirshabeelle la geeyo u baahan tahay lugaheeda waa xiran yihiin saddex sanay xiran yihiin lugahaas intaas ka badan saaxiibow baxirnaan karaan ceebintaanaa kuugu filan ma hasagta kule xildhibaan geese ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre inay faraha kala baxaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya amuurihiisa wadaadkan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaarihiisa alxadla warhooy idinka haddaad meelo kale jugjugjugjugjug wax kale ku darsteen waxba naguma darsanaa magaya koobiya farmaajo iyo kheyre waa idinla hadlaynaa haddii buuq idinku furaya idinku idinku furaya sabtiw reer koonfur galbeed weligood ogaan ma ogolaanin haddana waa tashanooyaan talay wadaan xildhibaanada waa kuwaasaa haddaay abiilku waa binahi cala xasan anfaaraheenna hasu soo gelina xuduudeenna iskaga leh haddaa soo gashaan maahano hawdiinaan soconayna wallah